والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أقسام العلم علمك قيبه سي casharkii shalayta ayaynu ku soo marray tacriifka cilmiga oo wuxuu ina soo yidhi macrifatu lmacluumi calaa maa huwa bihi fi lwaaqici kaas baa cilmi laydhaa haddaba cilmiga inuu inoo soo tacriifiyey ayaa qayba noqonaya kii bal markaa qeybihii cilmigu u kala baxayey oo dee laba qeybood baan arki doonaa waa cilmi daruuriya iyo cilmi nadariya ama cilmiga muktasabka ah taas buu halkan inoogu sheegayaa waa qeybihii cilmiga waalcilmu daruuriyu cilmiga daruurigiihi ma hadda horta waa laba qeyboodoo waa cilmi nadari ah cilmi muktasaba ama nadari ah iyo cilmi daruuriya ayay u kala baxaan si guud uu u kala baxayaa labadoodiiba uu inoo sheegayaa wuxuu ihi isagoo ka hore inoo horreysiinaya waalcilmu cilmiga addaruuriyu daruurigiihi ma waa waxa weeyaan cilmi ama aqoonba laa yaqacu aan xasilahayn oon dhac ahayn oon iman ahayn can nadarin fikir waxaan manduuru fiihigee la eegaye la doonayo bal in la ogaado fikir lagu fikiray axwaashiisa iyo umuurihiisa iyo wastidlaalin daliishi la daliishado adilo inta la urursaday adiladaasi ay ku gaadhsiiso ama dee cilmigii ay ku gaadhsiisay dee bal markaa aada ku ogaato wax ood kuba yaqiiniso xaggeedu waxa aan kaba iman ee ruuxii isagu aan igtisaab iyo barasho iyo adila urursiyo fikir aan ugu iman kaas baa cilmi daruuriya laydhaa wadaalika kalcilmi cilmigiiba weeye alwaaqici dhici dhacay waaqaca wuxuu uga wadaa macnaa alxaasila xasilayey ee ruuxa isagii u xasilayey biixda alxawaasi alkhamsi xaasooyinka shanta ah mid ka mida ugu xasilayey wahiya xawaastaasna alsamcu maqalkii weeyi iyo walbasaru araggii iyo washamu urtii iyo wallamsu iyo wadawqu waaba xawaasti taas kolley waa mataynu hore usoo maray kaas baa laydhaah oo bal waxa weeyaanuun macnuu uu yahay isagu shaarixuna uu inoo sii caddayn doonaaye wixii bal imika ishaadu ay ku dhacdeed aragto dee fahamkii aada fahmaysay waxaad waxa weeyaan aragtidaasuu kuugu xasilay ee fikir aada fikirtoodu wixii u fiirfiirsato bal manduur fihiga ama waxan aada aragtay ama aada adilo u doondoontiyo qara-in si aada halkaa wax uga ogaato bal taas uma baahnidee araggaas ayaa wixii uu kugu xasilaya ama maqalka aada maqashay ama urtaas cilmiga caynkaasna cilmi aada isdiidsiin karto macnaa shaki aada isgelin karto od odhan karto malaa waxan wax kalou ixtimaalaya wax kalou noqon karaa ma aha ee cilmigii maqalka ama aragga ama taabashadaas baad ku gaadhaysaa kaasi cilmi daruuriya la yidhaahay oon isagii u baahnayn nadar laynoo tacriifin dooniyo istidlaal iyo aan u baahnayn bal kaas cilmi daruuriya weeyo ruuxu isma diidsiin karo shaki isma gelin karo ee wixii haleelkan uu xawaasta mid ka mida ku haleelu cilmigii ugu xasilaya kaasi waa cilmi daruuriya aw bitawaaturi aw ilcilmi cilmigii alwaaqici macnaa alxaasili u xasilay ra shaksiga bitawaturi tawatur kaasna cilmi daruuri uu noqonayaayo tawaaturku dee waxaad adigu xawaastaada mid kamida ku aragtay ma ku haleeshay ma aha ee laakiin dad aada u kala duwan oo badan oo caadadu ay mustaxiil ka dhigayso dadka intaa leega inay been ku soo heshiiyaan oo yidhaahaan beentaa aan faafinoon dadka kusii dhex baahino amase iyagoon iyagu ku wada tashan inay beentaa sheegaan calaa sabiili litifaq un been isku midi ay uga dhacdo waayo shaksi been uu sheegay ku kaloon ogeyni beentii waa sheegi karaa waanay itifaaq waa ka dhici karaa ee dad badan isku meel aan joogin meelo kala duwan kuba sugan axwaashoodu kala duwan tahay oo wax wada sheegay waxaasi dee waa wax run ah yaqiin bal markaa ruuxin oo ruuxina dee yaqiin ayaa ugu xasilaya khabarka caynkaasa haddaba khabarkaa tawaatur kale ee kollay shuruudana musalaxii kuba soo aragnayna waa yeelan laakiin kitaabku inoogu iman doonaa insha allahu tacaala taasne in khabarka mutawaatirka wixii ku yimi kuba xasilay iyada taasna waa cilmi daruuriya ayuu noqonayaa oo cilmi iktisaab ama istidlaal iyo nadar ku yimi ma aha oo markaa cilmigii daruuriga ahaa laba dariiq buu ku iman dee kaa xawaasta mid ka mida ruuxi uu ku haleelay ama cilmigi ugu sugnaaday xawaastiisa mid ka mida ama cilmiga waxa weeyaan tawaaturka ah ee dad kala duwan oo badan oo ay suurtagal aanay ahayn inay been ku heshiiyaan ama beeni calaa sabiil itifaaq ugaba dhacda ay sheegeen oo kale kaasi waa cilmi daruuriya dee waxyaalahan daruuriyaadka shareecadeen barasho u baahnayne yar yo weyn ay garanayaan salaadu inay waajib tahay soomku inuu waajib yahay wax istidlaal iyo inooga baahan maha carruurta yareereed baa garanoo carruurta yareereed ruux weyn oo rabadaan wax cunaya haddii ay arkaan way la yaabayaan oo waxay odhan waa faadir bay odhanayaan waxyaalaha caynkaasee shareecadii looga og yahay daruuro ahaan ee iyadu khaas iyo caamba cilmi ogyi ah waa cilmiga dee daruuriga ah ama tawaaturkaba inooguba sugnaaday balkaasi waa cilmiga daruuriga ah wa ama alcilmu lmuktasabu cilmigii eeg wixii waa yaqiin hadda eeg cilmi saasay uga cabirayaan danni ma aha ixtimaal meeshii jiro kale oo laga raajaxsan yahay oo inoo dambeeya ma aha ee waxaani yaqiin baa meeshii jirta waa cilmi laakiin ah mid la kasbaday fa huwa isagu waxa weeye ma ama cilmiga iyo aqoonta yaqacu dhacaya xasilaya can nadarin fikir wixii manduuru fiiga ah ama waxaan la doonayay in la ogaado loo fiirsaday oo uu ruuxu kuba fikiray umuurahaasna sharaxa inoogu sii cadaan doonaa nadarkani muxuu yahayba sheekhuna matniguu ku tacriifin doonaa iyo wastidlaalin daliishi adilo la urursaday oo adiladaasi ay ku gaadhsiisay dee waxaan aada ictiqaaday maanta ama aada yaqiinisay ay adiladaa aada urursatay aada sugeysatay ay ku gaadhsiisay kaasna cilmi muktasabaa la yidhaah bal markaa labadii cilmi daruurigii iyo nadarigiiba wuu inoo tacriifiyey laakiin waxaa soo arooray imaka halkanoo labada tacriifba ku jiray nadar iyo istidlaal mid nafyi ahaan buu ugu jiray waa ka hore midna waxa weeyaan isbaat ahaan buu ugu jiray waa ka dambe nadar iyo istidlaal labadii buu inoo tacriifinayaa markaa inay meeshan ayay inoogu jireen labadan uu inoo soo kala qaadaya ama labada cilmi ee ah labada nooc ee cilmiga ah ee uu inoo tacriifinayay bay la socdeen labaduba wannadaru nadarku huwa alfikru waxaa la yidhaahaa nadar fikir la fikirayo oo fii xaali lmanduuri fiihi kii manduuru fiihiga ama waxaan la eegaye la doonayay in wax laga ogaado xaalkiisa fikirkan laguma fikirayo si xukunkiisii loo ogaado kaas baa la yidhaahaa walistidlaalu istidlaalkuna siintiyataadu dalabtii keenaysay weeye waa dalabu daliili daliilkii wax ku gaadhsiin lahaa eed wax ku ogaan lahayd dalabkan la dalbayee la doonayo taas baa istidlaalna la yidhaha ama daliishigii wax la daliishanayay ee ruux doonaya inuu wax xukumkii ogaadaana uu tatabucayay adiladii si xukumkaa ugu ogaado ama xataa kii saa-ilka hadduu dee cid ay waxu sheegto weydiisto daliilkiiyo wixii caddaynayay kaas baa istidlaal la yidhaha oo saa-ilkiiyo mas-uulka labadaba way kaba imaanaysaa istidlaalkuya wadaliilu daliilkuna huwa almurshidu waa waxa ku hanuuninaya ama wax ku tusaya ilalmadluubi wixii la doonayay ku gaadhsiinaya ee xukumkii aada doonaysay inaad ogaato waxaan kugu hanuuninaya ee isagii aada ku garanayso taas baa daliilana la yidhaah intuna matniga sharaxay inoogu wada iman lamaa carafa markuu tacriifiya alcilma cilmigii waa shalay casharkiisii ayuu inoogu soo tacriifiyey ayuu dakara sheegay aqsaamahu qeybihiisii walmuraadu halkan waxaa loola jeedaana kan la tacriifinayaana cilmulmakhluuqi waa makhluuq cilmigii ilaah khaaliqa cilmigiisii ma aha ee waa cilmigii makhluuqa la tacriifinaya fahuwa qismaani laba qeybood weeye kow alcilmu daruuriyu cilmi daruuri ah wa huwa maa laa yaqacu can nadarin wastidlaalin waa lafdigan soo laqbeeyey wadalika kaasna waxa weeye idaa kaana hadduu yahay idraakulmacluumi waxaan la ogyahay ee midna waa cilmigiio waa dee waxaan aada gaadhay iyo aqoontan aada heshay midna waa shayga naftiisii la ogaaday ee aada ogaatay haddaba waxaan macluumka fahamkiisan la fahmay la gartay haddii uu yahay weeye daruuriyan wax daruuri ah ruuxii uu ku qasban yahay inuu saasun aqoontaas ama yaqiintaa gaadho oo laa yaxtaaju aanu u baahnayn ilaa nadarin fikir isagii iyo ta'amul iyo ictibaar wixii la fiiriyo la ta'amulo si xukunkiisii loo ogaado iyo wastidlaalin adilo in loo urursado oo la deliishado waxoo daliilkii dee taa aad xukumka waxaan aada ku ogaan lahayd ee ku gaadhsiin lahayd la tatabuco taa wixii aan u baahnaynba weeye wadalika kalcilmi garashadii la garanayay bianna naara dabku xaaratun dabku inuu kulul yahay taasi uma baahna fikir iyo ufiirsi iyo ta'amul uma baahna istidlaal waa wax ruuxa daruura ahaan uga xasilayo dee khaas iyo caamba yar iyo weynba la garanayo wa ana alkacbata qiblat lmuslimiina kacbadu muslimiinta qibladeedii inay tahay waa taa dee waxa weeyaan la wada wadaagsanaya cilmiga caamada ah weeye ee dadka oo dhanba ay wadaagsanayaan wa ana muxamada salى اllahu alayh wasalam rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam waa inuu yahay rasuul ilaahay bal umuurahaasi waa cilmi daruuri oo nadar iyo istidlaal ruuxii xaggii aan ugu xasilahayn oon ugaba imanahayn kaasi waa wa min alcilmi haddaba cilmigii waxaa ka mid ah waana cilmigii umuuraha hore oo kale imaka kacbadu qibla lmuslimiin iyo waxyaalahan dee tawaatur bay kuba yimaadeen haddaba cilmigii waxaa ka mid ah aladii cilmigaasoo laa yaxtaaju aan u baahnayn ilaa nadarin wastidlaalin alcilmu cilmigii alwaaqicu xasilayay biixda alxawaasi alkhamsi aldaahira xawaastan shanta ah ee muuqata mid ka mida ruuxa ugu xasilayay wahiya asamcu walbasaru wallamsu washamu wadawqu fainahu cilmigaasi ama fainahu shaniye yaxsulu waa xasilaya alcilmu cilmi baa xasilaya bihaa xawaastan mid ka miduu ugu xasilaya ama xawaasta biduuni nadarin wala istidlaalin iyadoo nadar iyo fikir waxaan manduuru fihiga loo fiirfiirsaday aanu jirin oo lagu fikiray bal oo la rogrogay iyadoo aanu jirin istidlaal iyo daliil loo doondoonay aanu jirin oo ruuxa gaadhsiiya xukumkan ama cilmigan ayaa ruuxii wixii uu arkay ama uu maqlay ama uu uriyey garashadiisii ay u xasilaysaa falow samica hadduu maqlo shaksigu sahiila farasin faras danankii uu maqlo oo sawt faras buu maqlay calima wuxuu ogaanayaa annahu sawtuhu taasi ugama baahna fikir ugama baahna istidlaal sawtkii faraska inuu yahay cilmigaasaa u xasilaya aw ra-aa wuxuu arkay lownan midab buu arkay abyada cad aw masa wuxuu taabtay jisman jismi calima wuxuu ogaanayaa annahu naacimuno dee midabkii marka ay tahayna caddaankii markiiba waa garanaya waa ogaanaya ugama baahna bal si uu ogaado waxan inuu cad yahay inuu fikiro ugama baahna inuu ogaado waxan inuu cad yahay inuu daliil doon doono ee aragtidaas ayuu ku gartay ama ugu xasilo cilmigaasi hadduu wax taabtana calima waa ogaanaya annahu naacimun wax jilicsan inuu yahay aw khashinun ama wax qara leh taabashada nafteeda ayay ugu xasilaysaaye laakiin fikir iyo istidlaal wax u baahan ma aha aw shama wuxuu uriyey raaixatan raa'ixatan ur buu uriyey calima markaaba uritaankaa uu uriyey ayuu ku ogaanayaa annahaa dayibatun raayaxo dayiba inay tahay oo udgoon aw karihatun ama raayaxo hadduu kariiha oon dee inay tahay markaasuu urtaasuu ku kala garanaya ee wax fikir iyo istidlaal u baahan ma aha umuurahaasna wax dee tashkiik aqbalaya oo ruuxu ixtimaal kala gelin karo oo wuxuu arkayo cadu yidhaahba malaa ma cadda waxani uu odhan karo taasi iyada ma aha haddaba kaasna xawaasta mid kamida ku haleelaya ku xasilayaana waa cilmi daruuriya kaa tawaaturkii inoogu xasilayna waa cilmi daruuriya aw daaqa wuxuu dhadhamiyey dacaaman cunto calima waa dhadhamintaas buu ku ogaanayaa annahu xaamidun aw xulwun inuu dhanaan yahay ama uu macaan yahay taas buu kuba ogaanaya haddaba cilmiga xawaasta mid kamida ku sugnaaday waa cilmi daruuriya cilmigaa dee tawaaturka kuba yimina waa cilmi daruuriya wa qowluhu aw bitawaaturi ay lcilmu cilmigii alxaasilu xasilay bitawaaturi tawaatur oo akhbaarta iyo warkaa dad badani ay sheegayaan oo kala duwan oona beeni suurtagal ahayn inay dee ku heshiiyaan ama ay mutacadir tahay cilmiga ama kuba xasilay min alcilmi adaruuriy cilmigii daruuri ahaa buu kaga mid yahay wa ashara bidalika aw bitawaatur idan wuxuu inoogu ishaaray sheekhu ilaa ana min alcilmi adaruuriyi cilmigii daruuriga ahaa waxaa ka mid ah ashyaa ashyaa laa tudraku aan lagu ogaanahayn oon lagu gaadhayn ama lagu haleelahayn bilxawaasi xawaasan mid ka mid ah bal yustanadu fiiha la ictimaadsanayo oo loo cuskanayo ilaa khabari jamaacatin jamaaco warkood jamaacadaas oo yastaxiilu ay mustaxiil tahay tawaadu'uhum ku heshiintooda ay ku heshiiyaan calalkadib oo isku soo waafaqaan oo idhaan beenta aan sheegno waayo waa dad badan kala duwan axwaashoodu kala duwantay bal meelaba aan wada joogno warkii wada sheegay wadalika ka cilmina garashadan aan garanaynaba weye biwujuudi beledin lana lam narah bilaadan badan aynu maqlayno ee aynaan inagu arag bal haddana waxaan ictiqaadina aan yaqiinina beled caynkaasi inuu jiro khabar mutawaatira inooguma sugnaatay waxaan aragnay ma aha oo iyagii bal xawaasteennii ku sugnaaday ma aha kaas oo kale waa dee tawaatur buu inooguma sugnaaday waana cilmi daruuriya wa wuquuci lwaqaaci dhacdooyinka dhicitaankoodii fi lazminati almaadiyati wanaxwi dalik macnaa dee waa akhbaarahan iyo xawaadisan dagaal labaad inuu dhacay bal iminka zamankii hore tegay ama dee waktigii iminka lixdameeyo sanadood laga joogo oo kale cid inaga joogtay may jirin warkiisaan maqalay laakiin de waa waxa aan yaqiinsanayno dagaalkaa weyn ee caalamiga ahaayee bal dee la sheego inuu dhacay oo uu jiro akhbaarta caynkaasi iyadoon xawaastii mid kamid aanay ku sugnaanin ayay haddana dee cilmi daruuri inoogu xasilayaa waxaanu kaba yimi khabarkan mutawaatirka balkaasi waa cilmigii daruuriga ahaa alcilmu nadariyu kii labaad wayusamaa waxaa kaloo lagu magacaabaa almuktasabu kii la kasbaday oo ruuxi dee wux uu isagu laba yimay oo fikirkiia ama istidlaalkiia ayuu yaqiintan ku gaadhaya oo yaqiintan ku gaadhaya wax sida kaa kolkol uu kuba qasban yahay uun oo uu ku yahay ruuxa mudarka ama kuba qasban inuu wixii yaqiimiyo ma aha ee waa kasabkiisii nadarkii istidlaalkiisii baa waxaani uguba xasilaya san bay muktasab u yidhaaheen wa huwa isagu ma ama waa cilmigii iyo yaqiintiiba dee yaqacu xasilayay ruuxa u xasilayay can nadarin fikir xaggii iyo wastidlaalin istidlaal nadar iyo fikirna waa kan inoo soo socdo tacriifkoodu fa qowluhu qowlkiisan uu yihi maa yaqacu ay maa yaxsulu weeye oo dhicitaanka halkan waxaa loo wadaa xusuul cilmigaasi u xasilo ruuxii oo uu helo oo uu gaadho maa yaxsulu wixii xasilaya min alcilmi cilmi iyo yaqiin ahayd bu weye famaal xarafka ama kelimadan dee maa imika halkan waa jinsun fi tacriif xagga marka la eegaynaya waxbaa la tacriifinaya cilmigii baa laynoo tacriifinaya marka waa jinsiga ujeedadu wixii la tacriifinayay ee maxduudka ahaa iyo wax kalaba meeshii cibaaradan way shamlinaysaa oo markaan idhaahno alcilmu lmuktasabu fahuwa maa kii weeyaan ama waa cilmigii dee cilmigu kaa daruuriga ah iyo kan muktasabkaa labadiiba lafdiga maa waa jinsigo way soo gelayaan laakiin maxaa saari yaqacu can nadarin waa maa yaqacudan inay can nadarin wastidlaalin kii horeba wuxuu ahaa dee waa cilmigii daruuriga laakiin can nadar wastidlaal xaggii kama iman baa markaa bixisa ama dee kii hore tacriifkiisa ay haddaba intaa ka dambaysaana qeyb bay noqonay laakiin xagga marka la eego waa tacriifka waa jinsi oo ujeeddadu kii aan u jeednay iyo mid kaleba cibaaradan way soo gelayaan oo cibaaradani way shamlinaysaa wa qowluhu can nadarin uu yihi waa qeydun qeyd yukhriju saaraya alcilma adaruuriya cilmigii daruuriga ahaa saaraya liannahu xaasilun cilmiga daruuriga wuu xasilayaa ruuxii wuxuu xasilay can gayri nadarin oo markaan idhaahno maa yaqacu dee cilmigii daruuriga ahaaba kol waxaaba dee waa maa yaqacudan cibaaradu way nooguma dhici lahayd laakiin maxaa la odhanayaaba can ixda can dariiqi ixda alxawaasi alkhams can dariiqi tawaatur wax kale qeyd kalea la socday marka cibaaradan hore iyo lafdigan imaka maa dee wuxuu noqonayaa xaggii tacriifka jinsi buu noqon maxduudkii ama mucarafkii iyo keyrkiiba horta meeshii ay noo soo wada galaan laakiin wixii ka dambeeye lasii raaciyo ayaa wixii la tacriifinayo wixii aan ahayn meesha ka saaraya marka qowlkan uu yihi can nadarin ayaa qeyd ah yukhriju waxaanu saarayaa alcilm daruuriya lannahu xaasilu can ayri can gayri nadar bal haddaba cilmigii muktasabkaa buu yihi mithlu lcilmi cilmigiiba weeye ruuxa u xasilayey garanayey biana almadiya madidu najisun najasun najisun inay nijaas tahay oo bal waxa weeyaan ruuxii madyigan oo ah shaygan dee markaa raqiiqa ah ee ama markay ruuxa laga yaabo inuu hamadiisu yar kacday iyo mulaacaba iyo waxyaalaha kaba soo baxay iyadoon la dareeminba soo bixitaankiisu kaas oo kale dee waxa weeya waa tii nusuustii inoogu timi in halkii uu gaadhay ama dee lagana weysaysanayo oo weysadii way burinaysaa waana la yska maydhaya laga istinjoon garashada haddaba la garanayo waxaan inuu nijaas yahay maaha wax dee cilmi daruuriya ma aha oo tawaatur iyo taa inoogu sugnaaday istidlaalkii adiladii la tatabucay adiladaas iyo umuuraha ama waxaan dee xaalkiisii loo fiirsaday iyo bal waxa ka dhalanaya si xukunkiisii loo ogaado cilmi ku yimi weeye ama kuba xasilay wa ana dawaafa alwadaaci waajibun dawaafkan dawaafulwadaaci inuu waajib yahay og oo isagiina dee bal waajib yahay xajka markay noqoto wa ana alijaarata caqdun laazimun ijaaradu inay tahay caqdi laazima oo ujeeddadu kol haddii dee labadii ruux ee wax kala karaysanayay ay heshiiyaan oo caqdigii taam noqdo caqdigaasi dee waa laazimuun oo haddana wax laga baxayo ruuxii uu iska markaa iska fasikhi kara maaha ee hadduu dee muddo lahaa muddadii unbaaba la dhammayn oo waa caqdi markaa laazima oo wixii weeyaan caqdi laazima haddaba umuurahaas oo dhan bal wixii laga ogaado iyo cilmiga markaa la og yahay taasi dee wuxuu kuba yimi nadar iyo istidlaalo waa cilmiga muktasabkaa wey uma carafa anadara walistidlaala waxaa sheekhu waajiweynaya uu tacriifiyey lafdiga annadar iyo istidlaalkii muxuu tacriifiyey inay cilmigunbuu kala saarayuu kala qaadaye liannahumaa labadan lafdi ee nadar iyo istidlaal waaqacaani waxay dhaceen fii tacriifi alcilmi adaruuriyi cilmigii daruurigaha tacriifkiisii bay ku jireen nafyan nafyi ahaan oo kaa maxay ahayd maa laa yaqacu can nadarin oo waa la anfiyayo nadar xaggii wixii aan ka iman iyo istidlaal baa cilmiga daruuriga yahay walmuktasabi cilmigii la kasbanayay ama nadariga ahaana way dhaceen tacriifkiisii isbaatan sugitaan oo isaga maa yaqacu bay hidlaadii baan la socon can nadarin wa istidlaal wixii nadar iyo istidlaal kaba yimaada ayaa cilmi la yidhaah buu ahaa haddaba in tacriifkii hore inoogu jireen sidaas uu tacriifiye fanadaru luqatan nadarku xagga luqada yudlaqu calaa macaanin macaani baa lagu idlaaqaa minha macaanidaa waxaa ka mid ah ru'yat lcayn isha aragtideedii oo nadara ilayhi waa arkay waa tan wa minhaa waxaa kaba mid ah alfikr fikirkii la fikirayey wax loo fiirfiirsanayey la ta'amulayey iyo ictibaarkii si loo gaadho bal waxaa xukumkii si loo ogaado wa huwa almuraadu huna fikirkaas baana loo jeedaaye aragtidii isha looma jeedo nadarka halkan ee kutubtan marka halkan iyo abwaabtan laga hadlaya dhacaba waistilaaxan xagga istilaaxa carafahu waa tacriifiyey waa saaxibulmatni ama juweyni biqowlihi qowlkiisuu ku tacriifiyey huwa alfikru fii xaali lmanduuri fiihi macnaha fikirkii lagu fikirayey waxaan manduuru fiihiga waxaan la eegayo waxaan la doonayo xukunkiisi in la ogaado xaalkiisa loo fiirfiirsanayey ayaa nadar laydhaa sarkashi imaamkaa laydhaa kitaab yaroo ama matni kooban oo uu leeyahay oo lagu magacaabo luqdatulcajlaan oo iyadna dee usuul iyo laakiin aada moodo si wax usuul iyo mandiq ay isdhex qaadeen uunba-a oo sheikhulislaam zakariya alansaarina uu sharax ku leeyahay bal markaas sharaxuu ku leeyahay waana madbuuca ayaa isaga wuxuu markuu nadarkan tacriifinayay ayaa wuxuu ku tacriifiyey annadaru alictibaaru fii xaali lmanduuri fiihi liyucrafa xukmuhu inta kale waa iska mide waa ziyaadadan oo kolley macnaha sii caddaynaysa nadar waxaa la yidhaahaa waa fiirsigii loo fiirsanayay ama alictibaar buu kaba cabiray fii xaali lmanduuri fiih waxaan la eegayo ee la baxsinayo ee la hubsanayo la eegayo ictibaarka xaalkiisii la ictibaarinayo maxaa loo ictibaarinayaa waa liyucrafa xukmuh xukumkiisii si loo ogaado kaas baa nadar la ydhaha oo markaa imaka halkan markaan idhaahno alfikru fii xaali lmanduuri fiihi arrinku intaasun maaha fikirkani wuxuu u yimina intaa maaha fikirka lagu fikirayo waxaan manduuru fiihiga ah xaalkiisa lagu fikirayo maxaa loogu fikirayaad u fiirsanaysaa weeyaane bal aada u ictibaarinaysaa waa liyucrafa xukmuhu taas baa muhima in xukumkiisii la ogaado oo waxaan aad bal markaa dee aad tan eegteed rogrogto hadhow aada gaadho waxaan dee cilmiga noqonaya cilmigii dee muktasabkaaba noqonaya ee ay ama ictiqaad meeshii aad kaaga xasilayo tan kuma koobne ama aada wax dani raajixa aada gaadhayso ama aada yaqiin iyo cilmi gaadhi markaad wixii u fiirfiirsato oo waxaanoo dee yaqiiniso oo dee wax cilmi la yidhaah u kuguma sugnaado ama dee markaad eegto iyadoo ixtimaal kalena meeshii imanayo aada gaadhaysa daniga raajixa inoo soo socda oo in badan oo axkaamtan shareecaduba ay kuba dhisan tahay ama ay kuba timi masaa-isha furuucdu qeybo badan oo kaba midi ay danigaas yihiin bal haddaba in kaas baa lagu magacaabaa fikir la yidhaaho adigu inta uu ziyaadiyey waxay ahayd dee muhimkii waxaan nadarkani u yimi ama fikirkani waxaan u yimi ayaa ah maxay inaad xukum gaadho inaad ictiqaad gaadho ama yaqiin gaadho dani aada gaadho taas bay tao liyucrafa xukmu xukumkiisi si loo ogaado waa cibaaradii kitaabka aan sheegaya luqdat lcajlaan de kolley dabacaadkan arkeen waa dabacaadkii hore berihii hore dadka badankood imaka aanay daalacan karin ee isdhex yaalay mooye imaka dib in loo saaray oo loo kala saaro macadeed xaashi sharaxa ayaa isaguna xaashiya ay laba socotaan atafkiiru marka wuxuu ihi isagii baa shaarixi sii fasiraye ay tafkiiru fikiritaankii fi shay lmanduuri fiihi shaygan la eegayo lagu fikirayey waa kan isago eeg inoo kordhiya shaarixu in maxaa taas loogu fikiraya waa dalaban dalab la doonayo oo isagoo ruuxu ugu jeeda limacrifati xaqiiqati aniga limacrifati xaqiiqatin baa taale laakiin dee daahirkii kalaamku taas ma keenayso waa shayga limacrifati xaqiiqati wey waxaan loo fiirsanayey ee la eegaye laguba fikirayey xaqiiqadiisu waxay tahay si loo ogaado lianna nadara nadarku huwa ariiqu dariiqa weeye ilaa macrifati alaxkaami asharciyati axkaamtii sharciga ahayd garashadeeda dariiqa iyo wadada looba marayo ayaa nadarkaasa oo markan xukumkan sharcigaada wax ka qaadanayso ee hadhow halkaa uu ku gaadhsiinayo madluub khabari ah dee waaba dariiqiisii nadarkan fikirkan weeye idaa tamad hadday taam noqoto shuruuddu shuruuddii nadarkaasi ay taam noqoto oo dee nadarku iskama imanayo uun shuruuduu yeelan si uu nadarkii aada wax ugu gaadho natiijo fiican u yeesho natiijo maqbuula uba yeesho shuruuduu yeelanayaaye shuruuddu hadday taam noqoto waa shuruuddii nadarku ay dhan tahay waa dariiqii axkaamta sharcigaaba lagu gaadhaye lagu ogaanayey shuruuddii buu yar ishaaray sheekhu ama yar koobay wahuwa wahiya shuruuddaasi waxa weeye eeg markan nadarkan iyo ruuxa ta'amulkiisani uu kaba dhalanayo uu gaadhsiinayo dee cilmigan ama axkaamtii sharciga ahayd ku ogaanayo shardi maaha inuu cilmi gaadhsiiyo dani hadduu gaadhsiiyana waa sax ee bal uu axkaamtii sharciga ahayd ku ogaanaya dee maaha ruux kastoo yidhi waan fikiraya ama waxaan waan u fiirsanaya waan eegaya umuurahan aan baxsayaya inuu taa gaadhayo maaha kolley shuruud bay yeelan shuruuddii baa wuxuu yidhi nadarkaasi marka shuruuddiisaasi taam noqoto ayay ka dhalanaysaa natiijadan ah ama cilmiga nadarigeen hayno ama daniga raajixe isaguna dee masaa-il badan agtooda maqbuulba noqonaya laguna camal falaya kaba dhalanaya ee haddii aan shuruuddaasi jirin wax qiimale ma yeelanayo waxna laguma gaadhayo laguma gaadhayo bal markaa shuruuddiiba wuxuu yidhi wahiya shuruuddaasi waxa weeye an yakuuna naadiru ka naadirkii waa inuu yahay kaamila alaalati aaladiisu mid ay dhan tahay taas cibaarada xataa kaamil alaala matiga ayaynu kusoo aragnay laakiin waa kitaabka akhirkiisa marka uu muftiga shuruuddiisa kaba hadlayo oo kale iyo dee mujtahidkii ayay too ujeedadu wixii looga baahnaa ee aqoon ahaa ee ruuxaa dee la doonayo bal maalan ijtihaadkiisa iyo umuurihiisan dee wixii uguba baahnaayo aqoon ah waa inay horta u dhan tahay ee ruuxaan aqoontii lahayn ama aqoontaasi aanay uba dhammayn nadarkiisani wuxuu gaadhsiinayo oo dee natiijo fiican ah oo taa cilmiga ama daniga raajixi hadhowna camalfalba keenaysa ma noqonayo kamaa sayaati in sha allahu fi lijtihaad taas aaladiisa horta waa inay dhan tahay ruuxan dee nadarkiisa waxana kaba dhalanaya wa an yakuuna waa inuu yahay nadaruhu eegitaankiisa uu eegayo waxan waxan mee nadarkiisani fii daliilin daliil waxaan uu eegaya ku fikiraya waa inuu daliil yahay laa fii shubhatin shubha aanu hayno wax dee uu daliil u haysto ama daliil u qaatay oo shubha uuna oo daba markaa waxa uu eegaya ku fikiraya u fiirfiirsanaya rogrogayaa waa inaanu noqone waa inuu daliil yahay waayo kolkol baa khada uu kaba yimaada oo culimada waaweynba khada ugaba yimaada iyadoo waxaan ay eegayeen bal meesha ay dali dee aanu daliilba ahayno shubha daliilun uu yahay haddaba horta waa inuu waxaana yahay la eegayo loo fiirfiirsanayo la rogrogayaa ee la doonayo marka dee isagii lagu fikiro hadhow in la gaadho xukumkii la gaadho waa inuu daliil yahay wa an yastawfiya daliila daliilkiina waa inuu dhammaysto oo dee daliilkii aanu la kala dee nasun aanu kaba qaadane daliilkii uu dhammaysto waxaan hadhow xukumka gaadhsiinayo wayacrifa uu gartana shuruuda istidlaali shuruudii daliishigaas bal waa inuu inoo sheego waana in muhima laakiin aada bay u yar kooban tahay dee waxaa aan filayaana hadalkiisan asal inuu u yahay dee ha soo khulaasaystee abu isxaaq ashiraasi kitaabkiisan lumac iyo sharaxiisa sharxu lumac oo uu saddexdan laakiin isagu bastiyey oo laba safxo uu kuba bastiyey bal markaa in oo dee umuuriyaga bal xagga daliilka dhamayshigiis daliilka shariidk shuruuddiisu maxay noqon kitaabkay noogu iman doontaayo halkii tartiibul adilaynu soo maray adilada dee waa la kala horreysiiyaa marka wixii ahayd in la horreysiiye inuu horreysiiyo kii la dambeysiinaya uu dambeysiiyo si dee loo tartiibinayay markay adila meel ku kulanto ama isku tacaarudaysana ama dee say tartiibteedu ahaydna dariiqii waa inuu maro weeye oo bal shuruuddii istidlaalka ee khaasatan cilmigana lagagaba hadlayay tiina waa inuu dhammaysto oo in isagoo dee adigu taa shuruuddaa dhammaysanaya daliilkiina uu dhammaysto oo macnaa waa adigu isaga kitaabkaas saddexun buu kaba dhigay halkana saddexii waa waxaad moodaa inuu yar cibaarada dambe sidii waxay afraad noqotay oo kale an yakuuna naadiru kamil alaalam an yakuuna nadaruhu fi daliilin an yastawfiya daliila bishardi waa cibaaradiisii inuu daliilkii oo dee shardigiisiina leh si loo kala horreysiinayo si bal umuuraha wax looga qaadanayo wata uu dhammaysto xagga daliilka dhammaysigiisa isagoo bal mithaal dhigtay bal iyadoo dee masale uu eegayo ruuxan hadduu waxaday in la goynayo aayaddii qur-aanka aydna ay hortaallo wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahuma taas aayaddaas oo kale dee aayaddan keli ahaanteed daliilkii oo dhan oo masaladii ma noqonayso aayaddii waa daliilkii qeyb ka mid ay tahay hadduu yidhaaho dee aayaddan un baan eegaya wax kale ma eegayana taasi maxay keeni in dee bal wax yar iyo wax weynba ruuxii lagu gooyo xirsi iyo xirsi la-aanba aan la eegin ee bal markaa maxay noqonaysaa horta inuu nusuustii kale daliilkii mas'aladee kale dhammaysto oy kaba mid tahay dee adiladii kale nisaabka laga qaadanayay nisaabkii sariqada meeshay kusoo biireysaa adiladii kale ee iyadana tilmaamaysay xirsi wixii meeshii lagu ilaalinaya waxaana lagu xafidi jiray in laga qaatay wax dayacan aanay ahayn adilo kale iyadana taasa ti waani bal meeshii ay timaado oo kale oo in haddana maxaa meeshii imanaysa ruuxani waxaan maalkan inaanu shubhaba ku lahayn iyadana inay idraw lxuduuda bishubhaat oo kale bal markaa daliilka dhamaysigiisu maaha un daliilkii qeyb kamida intuu qaato yidha halkaa xukumkii kaba ratibo ee wixii daliil ahaa ee isdhammaynayay ee masaladoo markaa suuradeedan dhan ay kuba timi laga wada qaadanayay taas waa inuu wada dhammaystu wada eego ee inuu jus-un qaato oo daliilkii qeyb kaba tago hadhow xukum khadaa meeshii ka imanaya in wax kale oo qeyb laba socday oo daliil kale oo daliilkan qeyday ayaaba jira ama wax kusoo kordhiyey oo isagu uu kaba tegaaba jira haddaba daliilkiina waa inuu dhamaysto marka umuuraha la helo ayaa ay imanaysaa natiijadan xukumkii in la ogaado xukumkaasi ama cilmi ha noqdo ama de wde bal maalan sidii uu ku ogaaday ama dani haba ahaadee laakiin bal imkaa wixii xukumkiisi in la ogaado waa marka nadarkii uu yahay shuruuddiisii mid ay u dhan tahay bal markaa intana waaba inahan waa dee kolley nadar bal kii yaraa ugu dambeeyey un baaban soo qaaday sababtu si aan dee maqsuudkiisa intii ugu dambeysay aan u ogaane qowluhu walistidlaalu dalabu daliili haddaba istidlaalkan dee qowlkiisan uu yihi waa daliil daliilkii oo la dalbo asiinu wataa-u lialab ee siinta iyo ta-du sidan dee luqada aan kuma naqaano maxay faa-iideysaa inta badan doonitaan iyo dalab ayay faa-iideysaa kol kol dee anitaa macnaha keeno iska zaa'ida u noqotaana way jirtaa oo haddii aan imaka nidhaahneeg istakbarahu wuu warsaday macnaa waxay la macno tahay dalaba dee khabar oo kale waa khabarkiibuu dalbayo waa isagiibuu weydiistay inuu u waramo taas buu weydiistay oo kale markaa siinta iyo taadu dalab bay faa-iideen istidlaalna markaa maxay noqon waa daliilka dalabkiisii bay noqonaysaa sin wata lidalabi kalistinsaari sida lafdiga istinsaar oo kale oo ah maxay ah dalabu nusrati wa huwa dalabu nusrati nusro oo la dalbo oo haddii la yidhaha istansarahu wuxuu weydiistay weeye in uh yiriyo taas oo kale ayuu weydiistay lakiin haddaan idhaha istakhrij almataaca oo kale dee dalab alikhraaj ma aha taniyo iyada wixiisii unbu wixii buu la baxay un baabay noqonoo siintayataado halkan macnaheedii bal markaa kumama sugneen walmuraadu bida bal markaa haddaba istidlaal waa dalabu daliil taasi iyada waa mid waa xagga lafdiga istidlaalka fasiritaankiisii walmuraadu bidaliili daliilkana waxaa loola jeedaa maa yustadalu bihi waxaan la daliishanayo ee waxaan manduuru fihigaa xukumkiisii laga qaadanayo oo min nasin nas ah aw ijmaacin ijmaaca aw gayrihima ama geyrkood oo adiladii kale shareecadaba ah markaa wanadaru nadarka iyo walistidlaalu bimacnan waaxid waa wixii oo daliilkiisii dalabto iyo wixii ood u fiirfiirsato fiirigu dee fiirsashadu maaha inaad eegto uun ee waa inaad waxaad eegeysaa wixii bal xukumkiisa aad ka qaadan lahayd oo daliil baad ka fikiraysaa iyo xaalkiisii si aad xukumkiisii ogaatee markaa isla mid weeye bimacnan waaxidin wa huwa ana kula minhumaa mid kastoo labadooda kamidi yu-addii ila almadluubi wixii la doonayey ee ah shaygan manduuru fiihigaa xukumkiisii ahayd ayaa nadarkana ku gaadhsiinayaa daliilkuna kaasuu ku gaadhsiinayaaba wa jamaca waa jamciyey oo beynahumaa labadooda nadar iyo istidlaalka macno keliyana way wada leeyihiin ama wax keliyayna gaadhsiinayaani almusanifu musanifkii uu isu geeyo halkan uu israaciyey weeye fii tacriifi alcilmi adaruuriyi walmuktasabi cilmigii daruurigaa markuu tacriifinayey oo wuxuu uhi maa laa yaqacu can nadarin waistidlaal iyo walmuktasabi cilmigii muktasabkaa markuu tacriifinayey oo wuxuu uhi maa yaqacu can nadarin waistidlaal taakiidan waa adkaynuun wa qaala bacduhum barhkood baa waxay yidhaaheen annadaru nadarku acamu wuu ka waasacsan yahay oo uu ka macno ballaadhan yahay way oo uu ka caamsan yahay min alistidlaali istidlaalkii istidlaalkii oo markaa khaasun huwa khaasun wuxuu khaas ku yahay istidlaalkani bitasdiiqaati wixii tasdiiqaadka ahaa buu khaas ku yahay bal xagga hoose uu dee tasdiiqaadka kuma sharxee laakiin in yar baan soo yar koobi doonaa bal oo waxa weeyaan si aan tasdiiqan iyo horta adigu waa arrin mandiqa xaggii inoogaba timi cilmigana raggaa hore walow dee markii dambe ay kolley in badan iskuba dayday bal inay ka saaraan oo ay khaasatan tacriifaadka iyo muqadimaadkan dee mandiq iyo waxyaalaha calaaqada lale ay cilmigii kaba saaraan haddana kolley wax badani way kuba hadheen oo kutubta hore o dhan way kuba sugan tahay ragga qaarkoodna dee waxa weeyaan bilowgiisa iyagaaba uqasayo kuwooda bilaabayba oo muqadimaad mandiqa ayuunbaabay keeneen sida dee markaa khazali oo kale mustasfihiisa iyo iyo kuwo kaleba bal waxa weeyaan waxaa jirta shalayna waxaan filayaa inaan soo aragnay oo me ma filaye waan soo aragno tasawur waana soo yar taabtay sha berrina waa inoo iman baa idhi tasawur iyo tasdiiq waa cibaaraad soo noqnoqda kolkol iyadoo dee cilmigaas iyo kanba ay kaba baxsan tahay marka la sheegayo shay in xaqiiqadiisa la ogaado ayaa waxaabay idhaahaa dee hadal iska mashhuur noqday oo alxukmu cala shayi farcun can tasawuri xukumka shay wax lagu xukminayo eed leeda wixi waaba sidaas iyo taa dee taasi waxay farax ka tahay marka horeba fahamkiisa hore iyo tasawurkiisa marka tasawur iyo tasdiiq waa wax inagu soo noqnoqda ama yimaada shalayna waa taan tasawurka soo aragnay bal marka waxa ay dhahaan tasawurka iyo tasdiiqu horta sayiin marka la eego waxyaalahan mufradaadka ama asaamidan iyo dawaadan mufradaadka fahamkooda uu ruuxu fahmo garto taas tasawur bay yidhaahaan kale shalayna waxbaan soo waan mithaalka waan soo sheegay tasdiiquna waa marka waxyaalo dee kolley waa xukum ayaa iman waa idraagii xukumka idraagii nisbada oo macnaa mufradaadka markii hore mid kastaba gaar ahaantiisa aada u ogaatay marka laysu geeye laysuba nisbeeyo ee ama loo xukumayo wax dee nafyi uu kuba sugan yahay ama isbaat taas bay tasdiiq yidhaahaan waana waxa ay de khabar oo kaleu noqdaayo ay ka tima ka dhalan karto in ruuxii ama la yidhaha run baad sheegtay ama been baad sheegtay haddaan mithaal yar soo qaato isaguna waxoogaa amhilaba xagga hoose idinkuma sugan bal mid amhila waa kaba yar dhow yahoo kale imaka mufradaad oo kale alcaalam macnihiisi waad fahamto waad suureysanaysaa caalam wuxuu yahay dee waa ismulimaasi wallah baaban dee waan garanaynaa taasba alcaalam baaba tidhi ama gaar ahaantiisa ayaad ismigan ama lafdigan mufradka macnihiisii u fahamtay tasawur baa taa lagu magacaabaya haddaan eegoo kale oo idhaha xaadithun oo kale oon gaar ahaan lafdigan xaadith waxa uu yahay ama alqadiim oo kale oo lafdigan qadiim macnihiisii aan haleeloon fahmo gaar ahaantiisa tasawur bay noqon xaadith garashada aan macnihiisii gartay ama aan haleeleen fahmay qadiim waxa uu yahay tasawurka in caalam wuxuu yahay waa mufradaadkii taasi waa tasawur umuurahaasna kamay timaado imaka tasdiiq iyo takdiib oo garasho aan dee caalam macnihiisii gartay been baad ku sheegtay iyo waxyaalahaasi imaka meeshii ama fahamka aan taa fahamsanay iyo run baad sheegtay meeshii kama imanayso laakiin bal haddaan mufradaadkaasun isla doonano oynu isu nisbayno oynu isu geyno meeshii oon lafdigii alcaalam intan soo qaatay aan idhaaho anigoo isbaatba isticmaalayo xaadisun caalamku waa wax soo dariyey oo wax qadiima maahe waa wax ilaahay khalqay oo soo dariyey aan idhaaho meeshii maxaa jirta mufradaadkii baan barhkood barhkii kale u nisbeeyey xukun baana meeshii dhacayo isbaan dee waxaan caalamkii baan waxu sugay xuduus baan uba sugaya ama waxaaban idhi alcaalamu laysa qadiiman caalamku wax horeeyey maaha taas oo kale bal markaa taas oo kale waxaa la yidhaha waa dee jumladii caadiga ahayd ee ama kodhe xagga ama isnaadkii khabariga aha tasdiiq bay yidhaahaan tasdiiq waa macnaa shay khabariyuu noqonayaayo imaka tan oo kale haddii dee ruux yidhaaho alcaalamu qadiimun been baad sheegtay baaba la odhanaya takdiib baa kuba iman tasdiiq baa imanaya bal markaa umuurahaas hadhow ay ka dhalan kartana dee imika sidqi iyo kadibba ixtimaali ahna mufradaadkii oo barhkood barhka kale loo nisbeeyo laysu geeyey dee si meeshii xukum meesha ugaba yimaado ama nafyi ha noqdo ama isbaate kaasna waxay ku magacaabaan tasdiiq bay ku magacaabaan oo imika aljidaar oo kaleon macnihiisa gartay jidaar mafhuumkiisaasuni waa tasawurun haddaan lafdiga bal ismigan ah maailun waa qaloocaanun jidaarkii raacin maail macnaha may uu yahay dee imika maylku uu yahay ama taasi aan tas fahmana waa tasawur bay noqon laakiin haddaan isu geysto oon labadoodii on dha aljidaaru maailun xukun baan ridayaa waxbaan sugayaa jidaarkani waa qalooca taasi waa tasdiiqo de waxaa haddii la eego oo la arko inuu toosnaya waxaaba la odhan karaa been baad sheegaysaa me arrinku taas maaha laakiin markii hore macna aljidaarun cidi imay odhanayn taas ama macna maail aan fahmayo cidi taa imay odhanayn bal taasna waxay ku magacaabaan tasdiiq bay yidhaahaan marka barhkood baa le istidlaalka waxyaalaha tasdiiqa ee dee ujeedadu nisbooyinkaasa laysu geynaya axkaamahaasi ay kaba ratimayaan taas buu khaas kuba yahay barhkood ay odhan bal laftigan haddaba dee kutubta kuba soo noqnoqda arrintuna waa dee arrinta aan isu sheegayo fannigaasa markaasi ee tasawur iyo tasdiiq sidaasay kala yihiin in shalayna waa taan too sorno baadna waxaa tidhahan waa mufradaadka fahamkoodii iyo suuraysigoodiina ta tasawur baa la odhanaya markan mufradaadka isu geyneen barhkood barhka kale u nisbayno en halkaa xukum kaba dhalino ama nafya ama isbaatana tasdiiq bay noqon marka koladaan taa idinku suureeyey xagga hoosena eegtayn bal waa ka isagaa qabtay bal waxa wey haddaba barhkood baa yihi khaasun bitasdiiqaat wallahu aclam qawluhu wadaliilu daliilku huwa lmurshidu ila lmadluubina addaliilu lafdigan addaliil faciilun waa wasankii culubtina waa culubta ay iswada tadaakulayso ay dee roon tahay ruuxu cilmi kastaba maaha inuu dee kolley cilmi kastaba gul lagama gaadhi karo laakiin uu wax ka fahamsan yahay waxa dhow markuu kuba yimaado dee uu ku fahmayo cibaaraadkii faniga kale uu hayo kaba soo gashay oo aanay dee noqonayn wixii bal in loo fasiro loo cadeeyo aanu ugaba baahan marka aلdliil waa wasankiisa ah faciil laakiin bimacnaa faacilin waa faacil macnihii buu yahay oo dee imanka faciilku bimacnaa mafcuulla waa noqdaa bimacnaa faacilla waa noqdaa bal imanka bimacnaa faacil markuu yahay waa kii wax kutusayuu noqonaya kii isaga wax kutusaya oo kale imanka haddaan idhaha dabiix oo kale dabiix waa faciil un laakiin waa bimacnaa mafcuulo waa wixii wax lagu sameeyo bimacna madbuux buu noqday waa wixii waxa weya lagu gawracay ama halkan daliil bimacnaa daali weeye waa kii isagu kutusayey wax kuu tilmaamayey wax kugu hanuuninayay taas buu imanka bimacnaa faacilka ugaba jeedaa oo lafdigan baa dee taas macanidaa yimaada imanka dabiix oo kale in sabu in taas oo kale haddaan waa tan bimacnaa laakiin imanka tan oo daliil bimacnaa daali min adalaalati ayaa laga keenay dalaaladii wa hiya lirshaadu wax tusin iyo wax ku hanuunin weeye dalaaladana daalkooda oo la fadxiyo dalaala la yidhaah baa ka fasiixsan iyadoo dilaala la yidhaah daalka la kasriyo lakiin kasradna wax soo arooray fadaliilu huwa almurshidu ila lmaduubi daliilku waa wixii kugu hanuuninaya kutusaya wixii aada dooneysay ama xukumkan imika aada dooneyso ee taa wahada tacriifu lugawiyun waa tacriif luqawiya markaa daliil huwa lmurshidu ila lmadluum markaan idhaahno liannahu caamun waa macno waa caam aho kan imanka aan halkan loogaba jeedo iyo waxyaalihii kale wuxuu kutusayey ba u wada shamlinaya faqad yakunu daliilu murshidan inuu daliilkii noqdo wax adigoo ku hanuuninaya lilmadluubi kugu hanuuninaya suurtagala walaa yusama daliila fi listilaaxi laakiin xaggan istilaaxa aan daliil lagu magacaabin khaasatan marka funuuntan la joogo ee istilaaxi waaba kan waistilaaxan ma daliilku huwa isagu maa shay weeye yumkinu ay suurtagal tahay oo dee waa isaga waasidadii atawasulu gaadhitaan la gaadho ay suurtogelayso isaga markaa isku suurtogelayso gaadhitaan la gaadho bisaxiixi nadari fiihi eegid la eegay oo laakiin saxiixa waa eegiddaa shuruuddii eegidna nadarku waa fikirka aynu soo maray shuruudna waa kaa lahaase aynu sooba aragnay waa shuruuddiisii nadarkii dhamaystay weeye haddaba kaasaa saxiix noqonaye bisaxiixi nadari fiihi waa fikir lagu fikiro loo fiirfiirsaday taas oo dee toos sugan oo saxiixoo shuruuddiisa ay u dhammaatay laguma gaadhayo ilaa madluubin wax la doonayay oo khabariyin khabariya lagu gaadhayo gaadhitaankana waxaa loo wadaa wax kale maaha ee waa lagu cilmigii oo wixii baad ku ogaaneysa ama dee waxa weeyaan waaba dani oo dee yaqiin baad gaadhay aada yaqiinisay waxaan inuu saa yahay ama se dani aada u malaysay oo dee dani raajixa ayaad gaadhay kaas baa lagu magacaabaa daliil lagu magacaabaa isagaana si yar sharxi doona waqowluna ma aan idhi ismu mawsuulin weeyo ay iladii kii weeye yumkinu tawasulu bisaxiixi nadarna hada kani min idaafati sifati ila lmawsuuf waa sifadii oo la idaafeeyo mawsuufkeedii loo idaafeeyey asalku muxuu ahaa ay nadari saxiixi waa nadarkii saxiixa nadarka eg waa mawsuufkii asaxiixna sifadii bay ahayd waa la isweydaariyey oo sifadii baa loo idaafeeyey mawsuufkeedii oo bisaxiixi nadari baa la yidhi asalkiina muxua binadari saxiixi baa in baa dee macnuhuna ahaaba fiihna ay fii dalika shay wuxuu fasirayaa adeeg waa tacriifkiibuu mid mid kugu fasiraya ilaa madluubin khabariyin ay tasdiiqiyin tasdiiqiga waa tan imika aan soo sharxaynay isagaana khabari la yidhaah oo waxaa sidqiyo kadibba ixtimaalaya mufradaadkan tasawurkoodu sidqiyo kadib ma ixtimaalayo dee lama odhanayo taas haddaba maxaa lagu gaadhayaa madluub khabariya madluubka khabarigaa gaadhitaankan la gaadhayaana macnuhu waxa weeye saan marka horeba idhi waa alwusuulu ilayhi bima dukira macnaha waxaa looga jeeda alwusuulu ilaydan waa cilmuhu aw ictiqaaduhu aw danuhu su sakariya alansaari kitaabkiisa gaayat lwusuul ee uu matnigiisa lubbal usuul uu ku sharxay uu kuba yidhaaho oo ujeedadu waxa weeye waa cilmigii meesha aada gaadhaysay marka daliilkan eegteed u fiirsato ama danigii aada gaadhaysay ayaa madluubkii khabariga ahaa ah gaadhitaankiisuna waa kaas bal markaa in haddaba wixii taa aada ku gaadhayso ee waxaa ku gaadhsiinaya ayaa daliil la yidhaah kaan yuqaal waaba in la yidhaha fi dalaalati calaa taxriimi nabiid nabiidku inuu xaaraam yahay dalaaladeed iyo adoo dee daliilkeed sheegaya annabiidu muskirun nabiidku waa wax wax sakhraamiya wa kulu muskirin xaraamun wax kastoo wax sakhraamiyana xaraam weeye liqowlihi sala allahu calayh wasalam kulu muskirin xaraam maxaa madluubkii khabariga aad noqon maxaa cilmigii noqon iyo wixii aad gaadhay markaas halkan fayalzamu canhu hadalkaa daliilka maxaa ka laazimaya waa wixii la gaadhaye annabidu xaraamun oo bal markaa in wixii in daliilka ahaa annabidu muskirun muskirun wa kulu muskirin xaraam waa daliilkii waad eegtay waad u fiirsatay markaa maxaa meeshii ka dhashood gaadhay xukumkan ah nebiidku inuu xaaraam yahay markii hore waxaa ti nebiidku waa lagu sakhraamaya maxaa ku yaalay dee wixii muskiri inuu markaa xaaraam yahay oo xadiidkaasaa u daliilaha maxaa halkaa kaaga soo baxay nebiidku inuu xaaraam yahay bal markaa madluubkii khabarigaana nebidu xaaraam buu noqday daliilkiina muxuu noqday aada eegeysay waa dee iskaarkan nebiidka kuba sugan iyo de wixii tilmaamayey wixii iskaar leh inuu xaaraam yahay umuurahaasna daliilkiiba wey bal haddaba waclam waxaad ogaatay ana daliila daliilku lama daliilkii ismun wuxuu magac u yahay limaa wixii kaana ahaaday muujiban mid waajibinaya lilcilmi cilmi wixii keenaya kalmutawaatiri walijmaaci iyo wamaa kii kaana ahaaday muujiban ku waajibinaya lidanni male wixii waajibinayey ee keen ujeedada waajibintu waa keenaya weeyaane lagu gaadhaya danni uun kalqiyaasi qiyaaskii iyo wakhabari lwaaxidi ruuxa keliya khabarkiisii oo kale iyo wanaxwi dalika labadaba magac buu daliilku u yahy muxuu intan u wadaa isagaanay noo sii yar basteen ee markan aan leenahay daliil maaha shardi inuu waxaasi yaqiin iyo cilmi ku gaadhsiinayo cilmigii nadariga ahaaba ee haddii uu cilmi ku gaadhsiinayo daliilkii uu noqday wixii markii la eegay loo fiirsaday laysu geeyey wax ay yaqiin ay kaba dhalato xukum wixii la gaadhay yaqiin uu noqdo ama madluubkii khabariga ahaana daliil waa la odhanaya haddii aanu daliilkaasi natiijadiisu aanay dee cilmi keenahayna ay dani raajixa keenaysana daliil baa la odhan oo iminka khabar alwaaxid oo kale haddaan tan un qaato khabar alwaaxid iminka shaksi lagu kalsoon yahay ayaa wax kuu sheegay oo dee aada lagu kalsoon yaha wax kuu sheegay warkii waad rumaysatay laakiin ixtimaal baa jira shaksigan inuu been sheego dani bay arrintii wixii aada warkiisii noqotay maaha dee yaqiin la leeyahay asal ahaan warku sidaa mooye si kalema noqon karo meeshii mar taalo inuu qalad ka dhacay inay beeni ka dhacday inay dee uu ismoodsiiyey intaba way iman kartaa inaba waxaana way ku wada banaan yihiin haddii ruux labaad la helana danigunbaa inoo sii kordhaya ee weli arrinta way iska taalaayo labadoodii waxba inoogu soo heshiin karaan waawa saasoo labadii markhaati oo kale ee dee cadaala ay usugnaatay waxbaa lagu xukumaya xukum sharciga meeshii taalla laakiin inay been sheegaan waa suurtagalo saasuu rasuulku ulahaa waa i imanaysaanoo barhkiin barhka kale xujadiisaabu kaba yaqaanaayo dee waxbuu isku soo hagaajisanaya ee ninkii aan hadalkiisa waxugu xukumo waxaanu lahayn dee qadca naarun baaban siinaya u lahaa marka arrintaasi weli waa dani bay na gaadhsiisay dani bay na gaadhsiisay laakiin hadday noqoto halkan dad kala duwan oo badan aan warkii ka helo dad kala duwan oo badan aan warkii kaba helo warkii tawaatur buu noqday oo yaqiin baan ku gaadhnay haddaba in khabarkaa ke keliyana daliil waa la odhanayaa dadkaa faraha badan ee dee tawaaturay waxa weeyaan khabarkoodiina daliil baa la odhanayaa labadiiba markaa midna cilmi buu ina gaadhsiiye on ka natiijadii noqotay midna dani bay noqotay laakiin mid kastaba daliil waa la odhanayaa daliilku khaas kuma aha jaanibkaa cilmiga khaas kuma aha intaas bay ujeedadiisu tahay oo muujibanna wuxuu uga wadaa keenaya weeyaan oo markaa natiijadu ay noqon doonto cilmi wa amaa mashtahara wixii shuuroobay buu yihi cinda kasiirin in badan oo min mualifi اlusuuli kutubtan usuulsha raggii mualifiintooda ayd kaba mida sidaasuu isaga kaba cabiray kolleyna xataa hadalka dambe waxaabaad moodaa inuu abi isxaaq shiraasi cibaaraadkiisiiba ay tahay walow xagga dambeba kuwa ishaaraya lumac dee inuu kuba yidhi taas iyo dee laba kitaab uu wada tiirinayo laakiin wuxuu tiriya abu isxaaq shiraasi usuuliyiinta umaba tiriya nimanka mutakalimiinta ah ayuu u tiiriyaa inaysan yidhaahaan isagoo cibaaradan cabirayn dee taasi aanay saxiixayn oo wax toosan aanay ahayn ee usuuliyiinta umaba tiiriyo wa ama mashtahara cinda kaiiri min mualif usuul biana daliila daliilku marka daliil la odhanayo huwa maa afaada cilma cilmi wixii faa-iideynaya weeye wa ama maa yufiidu dana dani wixii faa-iideynaya fahuwa amaaratun waa amaaro iyo calaamo una daliil lama odhanayo waxay yidhaaheen wlamaaratu adcafu min adaliil amaaraduna way ka daciifsantahay daliilka fahuwa gayru saxiixin kaasi qowl saxiixa ma aha والظاahiر sida muuqatana أن hadiه تفriqata dliilka iyo amaaradan ama wixii khabar cilmi faa'ideynaya wixii dani faa'ideynaya lakala qaadiya midna dliil la idhaha midna amaaro tafriqadaasi jaaءat waxay kaba timi waa daahira min almuctazilati nimankii muctazilo iyo wama waafaqahum ciday waafaqdeen min nufaati صifaati صifaatka kuwii anfiyayeyba ah صifaatka kuwii anfiyaya waa kuwan dee sifaatkan khabariga ah akhbaar markaa le dee akhbaartan waaxidkiiya waxyaalahaasna kumama sugayno لأن dliila dliilku de ama waxa weeyaan ba awiraya صifaatkaasi لأnna dliila dliilku buu leeyahay qowlkaasi صaxiix maaho huwa maa arshadaka ilى اmaطlubi waxaa dliil la yidhah wi wixii aad dooneysay ee maطluubkayd ku gaadhsiiya kugu hanuuniya un baa dliil la yidhaah faqad yurshiduka maratan mar wuxuu ku gaadhsiinayaa kugu hanuuninayaa ilى اcilmi cilmi wa maratan marna wuxuu dliilkii ku gaadhsiinayaa ilى dani dani oo sidaan soo sheegnay dee ruuxaas siqadaa warkiisii dani ayay ku gaadhsiisay adigoo hadda rumaystay weeye laakiin ixtimaal kale waa imanaya fastaxaqa isma daliili fi lxaaleyn kol hadduu markaa wax ku gaadhsiinayo labadiiba in xaalaba magacii daliil uu mudanaya daliil waa lagu magacaabaya walcarabu carabtuna laa tufariqu marka leega luqadkooda ma kala saarto oo ma kala geyso beyna maa yuujibu lcilma cilmi wixii keenayey iyo wma yuujibu dana wixii dani keenaya ma kala saarto fii idlaaqi ismi daliili marka la eego magacan daliilka idlaaqiisa ma kala saarto wixii de cilmi natiijadiisu noqonaysa iyo yaqiin iyo wixii dani keenaya un waqad tacabadana allahu bikuli minhuma ilaahayna subxaanahu watacaala mid kastoo labadooda kamidaba de waaba inagu adoonsaday oo inagu kalifay oo dee wixii bal maalan axkaamtan shareicadaynu kuba dhaqmayne shareicadii qeyb badan oo kaba mid i adiladeedu waa adilada ama daniyada ama haba noqoto daliilkii oo dee ah daniyu hubuut ah ama daliilkii oo qaطciya laakiin ixtimaal leh macno labaad ixtimaalaya oo imaka bal maala markaan idhaahno yatarabasna bianfusihina halaaثata quru ilaahay qowlkiisaas waa daliil qaطciya weeye oo aayad qur'aanu ku sugnaaday laakiin qurcigu muxuu yahay ma duhri ba mise waxa weeyaan waa xayd haddaan duhri idhaahna dee waa in waa tii ilo raajix noqotay weeye marka arrintii lama odhanayo waa qaطci ee waxa weeyaan de halkan daliilkii dani buu jaanibkaa noqdo dalaaladiisii baa daniye noqotay haddii la yidhaaho in waa xaydna iyadana dee bal ciddii saa tidhi ma aha inay dee daliil qaطciya ay meeshii haystaan oo marka la eego dalaaladiisu ay qadciyo tahay ee ixtimaal kalea jiro oo waatan culimadii qeyb badanba ay kuba khilaafsan tahay oo iyadna dani bay noqotay intiiba haddaba w inaynu fulinaa laynaga doonaya laynagu kalifay marka arrintu maaha wixii yaqiin gaadhiya cilmi aan ixtimaal labaad kuba sugnayn taas aan wax kala jirin unbaa daliil noqonayo laydinku kalifo ku camal falaysaan taasi ma taalo labadiiba shareecadii way nooguba sugan tahay bal aayaadkii qur-aanka ahayd ee dalaaladeedu qadciga ahayd axaadiistii mutawaatirkaydee maya waxaan ujeedaa hubuudkoodu qaطciga ahaa ee aayaadkii mutawaatirka aayaadkii qur-aanka ee hubuudkeedu qaطciga ahaa axaadiistii mutawaatirkaydee hubuudkoodu qaطciga ayaa dalaaladeedii markay noqoto macno ay timaado ayaa ixtimaal ku imanaya dalaaladii baa maxay noqonaysaa waa qaطciya hubuud laakiin waa dan iyo dalaaluu noqday dalaaladiisii baa dani noqotay dee tiina haddana waataan kuba dhaqanayno macnihii raajixa aynan qaadano ay noqonayso dee inagoo qaraa-in kale iyo urursanayna bal markaa saa daraaddeed wax la kala qaadaa ma jirto daliil waa wixii ku gaadhsiiyo waxaa madluubka ama dani ha ku gaadhsiiyo ama waxa weeyaan ha ku gaadhsiiyo cilmi ha kuba gaadhsiiye tacriifu dani washaki wallahu subxaana watacaala aclam bismi lah